wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa magaalada garowe ku qabatay shir ku saabsanaa wadatashiga bulshada rayidka ee arrimaha la xiriira miisaaniyadda maaliyadda shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano agaasimayaal xubno ka socday bulshada rayidka iyo howlwadeenada wasaaradda maaliyadda puntland cabdisamed cawad agaasimaha miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda puntland ayaa ka warbixiyey qodobadii ka soo baxay shirkan marka sideed qodob ayaa la ysku raacay oo ah tala soo jeedinta shirka iyo go-aamada ka soo baxay ee kulankan maanta aadka u muhiimka ahaa qodobka koowaad ee shirka waxaa weeye in la joogteeyo shirarka noocan ah lana sameeyo wakhti go-an oo la qabto sanadkii mar gaar ahaan xiliyada lagu jiro diyaarinta miisaaniyadda lagana bilaabo miisaaniyad sanadeedka laba kun shan iyo labaatanka labo shirku wuxuu isku raacay in kor loo qaado ka qayb qaadashada miisaaniyadaha ee bulshada lana gaarsiiyo gobolada iyo degmooyinka puntland si loo gaaro dadka reer puntland oo dhan miyi iyo magaalo meel kastay joogaan qodobka saddexaad ee go-aamada shirka waxaa weeye maadaama dunidu isu bedeshay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba wuxuu shirku bulshada iyo dowladaba u soo jeedinayaa in si wada jir ah la ysu kaashado qodobka afraad shirku wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo mashaariic wadaag ah oo ka wada dhexeeya dowladda iyo bulshada iyo ganacsatada intaba public private partnership si kor loogu qaado adeegyada bulshada qodobka shanaad shirku wuxuu soo jeedinayaa in la iswaafajiyo baahiyaha bulshada ee mudnaanta gaarka ah leh iyo miisaaniyadda wuxuu shirku qodobka lixaad ku sheegay shirku wuxuu soo jeedinayaa in buunsa dalada bulshada rayidka ah ee puntland ay noqoto buundada isku xiraysa dowladda iyo bulshada marka laga hadlayo arrimaha iskaashiga iyo miisaaniyadaha qodobka toddobaad shirku wuxuu soo jeedinayaa in marka la ansixinayo miisaaniyadda dowladda ay buunsa goobjoog ahaato si loo hubiyo in tashiyadii bulshada ka yimid lagu daray miisaaniyadda iyo qodobka sideedaad oo u dambeeya oo ah shirku wuxuu soo jeedinayaa in la joogteeyo korna loo qaado la dagaalanka musuq maasuqa iyo dabagalka miisaaniyadda